barnaamijkaan ugu eegi doonaa sida fursado loogu heli karo xilligan shaqa dhalinyarada soomaaliyeed si looga maarmo in dhalinyaradu ay dalka ka tagaan oo ay ka tahriibaan inta uu socdo haddoo laydno daawadee dhegeystayaal qabaha dambe ee barnaamijka waxaan fursad idin siin doonaa inaad nagu soo biirtaan oo ka keliya su-aalo ku saabsan mawduuca aad nala wadaagtaan o aad barnaamijka uga qayb gashaan marka hore mudan idin kusoo dhawo barnaamijka kulanka todobaadka ee raada muqdisho iyo t v ee qaranka bismillahi raxmaan raxiim jeegta waan ku dhowahay waana umahad celinayaa tifiga qaranka iyo dhammaan howlwadeenadiisa waxayna ii tahay maalin wanaagsan waxaana leehay shacabweynaha soomaaliya oo dhan iyo dhammaan bahda dhalinyarada jimco wanaagsan waya wanaagsan wacan wasiir waxaad waran bal nooga waranta waxaa tahay wasiirka dhalinyarada soomaaliya dhacdooyinkan dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka ka cararaya ama ka tahriibaya ay ku nafweynayaan oo dhacdadii ugu dambeysay dhowr boqol oo dhalinyaro ah ay badda udhexeysa masar iyo tanzania ay ku nafwaayeen ka wasiir ahaan sideed u aragtaa
marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyeynayaa dhalinyaradaas dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo eheladoodii gaar ahaan waxaan u arkaa inay tahay ade kaarisa aada u xuno ku soo hagaagtay muxuu ahaa wakti aan ku habboonayn dhalinyarada soomaaliyeed inay sifooyinka noocaasa ku dhintaan waayo wakti waxaan ku jirnay ay naga soo absirmeen intii badnayd dhibaatooyinkii la xidhiiday argagixisada iyo dhulcabadeedka iyo waxyaalihii tusaalooyinka xunun noo ahaa marka aada baan uga uga uga xumahay inay waktigan ay soo gaadho kaarisada noocaasi dhalinyarada soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed dhamaanba inay arrintaas la soo gudboonaato waktigan lagu jiro waxaan u arkaa inay tahay wax xanuun badana laakiin laga gudbi doono haddua la yidhaahdo oo ay noo noqon doonto tusaale ay kuwaana qaataan in badan oo dhalinyarada kamida oo
way dabcan dadku shaabe doonaan ha ku macnayaano wasaaradda dhalinyaradu maxay u aragtaa inay sabab u tahay in tiro dhalinyaro intaa la eg ee dalka ka tagaan walaal waxaan jirin uun hadda horta waxaynu muddooyinkii ugu dambeeyay waddankeenu wuxuu ku jiray dagaala sokey dagaaladii sokey waxay isu bedeleen dagaal diimeedyo dagaal diimeedyadii iyo khatartoodii markii la arkay waxaa bilowday nidaam dowladnimo inaan mar labaad lasoo umkumo labadii kun wadanka jabuuti lagu soo abaabulo waxay soo daara dhacdo kii shirweynihii kaleeta ee lagu qabtay wadanka kenya bagaati kadib waxaa lagu soo umkumay mar labaad dowlad federaal oo wadanka ku dhex wareegta oo aan saldhig fiicanaysan ayaa jirtay dowladdii kadib marxalado lasoo maray waxaa lasoo gaadhsiiyey in lagu soo galbiyo magaalada muqdisho iyadoo kumeel gaadh marxaladii kumeel gaadhkii istag ayay keentay waktigii maxkamadaha iyo dowladda federaalka isu imaanayeen haddana waxbaa lagu heshiiyey wixii ayaa si kumeel gaadhkii looga baxaa dadaal galay nasiib wanaag kumeel gaadhkii wixii ka dambeeyey dowlad rasmiya oo geli karta mucaahadaadka dawliga iyo muxuu ahaa fulinta dhamaanba waajibaadka saaran hay-adaha dowladda marxaladahaas midba mid waxay usoo dhiibeysay in laga soo baxayo marxalad culus oo lasoo gelayo marxalad uu noo muuqdo ka samatan bixi dhibaatooyinka waxaan soo gaadhnay marxalad aan horey loo gaadhin oo ah dowladdu inay dadka shaqo siiso ammaanka dhammaan gobolada intii badnay inay dowladdu gacanteeda kusoo celiso sidoo kaleeto in la sameeyo in adduunkuna arko inay nabadda aan dhalinhaynaa tahay mid ku socoto horumar xawli runtiina waxaa daliil u ah wadano badan oo adduunka kamid ah ina suurtagal inay soomaaliya dib ugu soo laabtaan ayaa safaarada kule magaalada muqdisho oo si toosa uga uga shaqeeya gudaheeda marka marxaladaha aan soo marnay ayaa waxay ahaayeen marxalado markii hadda loo fiiriyo andiga kana waxaan joognaa mustawa ayna ku habooneen qof soomaaliya inuu tahriibo laakiin ay ku haboon tahay qof soomaaliya inuu dibadda dib uga soo laabto waxaa noo dhiman marka waxaan aaminsanaya inay tahay wacyigelinta oo marxaladii aan hadda uga baahnayn aan dhamaystirmin waayo dhalinyarada tahriibaysa markii la daraaseeyey ee sababaha ku keenay inay tahriibaan ma aha in sababa caddayn kara duruufaha loo tahriibi kara inay haysteen dhalinyaradaas marka waxaan aaminsanahay inay tahay arrin ku timid hiyakac mar yimaadaa jira ahmiyadda u badan dhalinyaro u tahriibaysaana waa baasaboorradan adduunka laga soo qaato inay inay wax kamida ka raadsadaan ani laakiin ma aaminsani baasaboorka ajinabiga ka yimi ka wata iyo ka gudaha ku nool ictimaadkooda ina inuu farqi badan udhexeeya ma aaminsan marka duruufta ugu badan ee ku kalifaysa dhalinyarada inay tahan aaminsanay iyagoo raadsanaya baasaboorra ay kala imaanayaan iyo dibadaha waayo adduunka waxaa keliya tahe qofku ka heli karaa qofka ma heli karo shaqo maalin dhaweyta waxaan isla joogna wasiirka maaliyadda wuxuu noo sheegay markii uu australia ku noolaa inay ku cuslaatay waxbarashadii uu watay heerka degree masterka inuu ku cuslaatay inuu ku shaqo galo saas darteed marka waxa aynu ku baranay waddankeena adduunku ina wati inay nagu tixgeliyaan ama wadanada afrikaanka wadan walba intii uu dad soo saara ayaa waxay ku haysaa dhibaato inuu shaqo siiya marka sidaas darteed dadka waxa ku kalifa waxaan dhihi karaa waa iyagoo raadsanaya baasabooro kadib marka caqabado ka dareemeen baasaboorka soomaaliya laakiin caqabada waxaan aaminsanaya ka bixin karta waaya wasiir waxaa dhalinyaro badan ay qabaan fikirka hadda aad ka dhawaajisay oo ah arinta baasaboorka inay sabab u tahay in hay-adaha qaarkood ama ha noqdo wasaaradaha ama hay-adaha kale ee dowladda ama kuwa madax banaan marka qofka dhalinyarada uu shaqo ka raadsanayo baasaboorka ajnabiga ah qofka wataa ee soomaaliga ah uu shaqada si fudud uga heli karo qofka aan wadanin taa iyada ah ka wasaarad ahaan ma u dhaba gasheen si wax looga qabto hadday jirto ama ma u kor gasheen
walaal dee taas waxay u baahan tahay muddo in lagu howlanaado waxaana ka wada shaqaynaya ilaamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka shaqaynaya xidhiirhka adduunka inuu baasaboorkeenu ka noqdo mid micno fara badan samayn doono oo ay u suurtageli karto inuu qofku meel kasta ku aado horta tahriibkan weligeed soomaalidu way bixi jirtay laga soo bilaabo xorriyadda waqtigii la qaatay intii ka horreysaba dadku adduunkay u shaqo tegi jireen waxaa jiri jirta wakti la yidhaahdo janaale dadka sacuudiga aado dadkaas intay sacuudiga tagaan u xamaali doontaan ay shaqo kasoo helaan ayay kusoo laaban jireen soomaaliya oo guryo ka dhisan jireen baabuurna galan jireen laakiin hadda culayska waxaa keenay oo dadka istusay wuxuu yahay arrinta la xidhiidha baasaboorada iyo muxuu arrinta migrationka socdaalka taas ayaa keentay laakiin soomaalidu weligeed way bixi jirtay mar walbo ay duruufta nagu adkeyn way bixi jirtay waktiyadaasna ma aynaan sida ay tahay in aan u dabalno baahyaha dhalinyarada iyo baahyaha dadweynaheena xilli aan isku finaanoon xoog badan lahayn way yahay saa darteed marka dadku waagaasba way bixi jireen adduunkay kasoo xamaalan jireen way iman jireen shaqaalay soo noqon jireen dhakhaatiir macallimiin duniyada dhanba kasoo noqon jireen laakiin waxaa sahlanaa waqtiga in la isticmaalo baasaboorkeena markaan waxaan dareensanay inay tahay amiyadda ugu badani sidee u baasaboorka soomaaliga ay suurtagal tahay in adduunyada si wareeg guud uga shaqeyso waay aada mahadsan badan wasiir waxaan furasiin doonaa daawadayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka la socda si ay noola wadaagaan ra'yi iyo su-aal ku saabsan mawduuca barnaamijka kulankaas doodka ee maanta dhegeystaha ama daawadaha ugu horeya qadka ku jira alo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal magacaaga halkaa joogto
waxaan joogaa magaalada
kuso magacayga waa magacayga waa axmed maxamed cabdallah cali xagee joogtaa muqdisho muqdisho waa degmada kudub cali soo dhawow kusoo dhaw barnaamij kulankaas doodka maxaad nala wadaagaysaa ra'yi iyo su-aal
waandhi walaal marka kule guusiisan salaama magaalada waxaan rabaa inaa weydiiyo su-aala ka dhameeya waxyaalaha ka dhacaya waxaana kamid ah in dowladdu inta ugu gorogoraan dowladda qarankeeda ma hadiyo ku yimaadeen dowladda adiga aa kamid tahay oo yaman aa kamid tahay dowladda waxyaabaha ku ku kasbaa iyo kaladuwan waxaa kamid ah si eritaan sida la asiyo baasaboorada kaliya maadaama dan la siinayo
cali ismaanka afka ka fogey fadlan si lagu Mhm, mhm, marka mu'miniinta hadda ka tirsan imaamada kenya qof kasta wuxuu u rabaa inuu baabido soo qaato si kolkuu bulshada u wada aha,
marka waxaa laga tafiisi ku joogsanay sidaa dad islamka oo ku dhashay hadda si waxaa la fasiriyada kan dowjis horumarinta ah qofkiiba sagaashan solacideeda inuu dadkii loo sidaa bulshada marka wuxuu rabaa wasiiro sariisa wasiira lacagta liya waxaa waa sagaala waayahay markuu waaya waxaan u garta cali inaad nala wadaagaysa ra'yi ku saabsan saameynta ay dawladdu ku leeyihiin dadka ama mas-uuliyiinta wata baasboorada ajnabiga ah waa mahadsan tahay wasiirku si koban buu hadda uga hadlay haddana wuu ka hadli doonaa insha alla wasiir laba qofood saddex qofood aan israacan doonaa si hal mar aad ugu jawaabto waqtigan aan u beeqaamino qofka kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum
alaykum salaam war magacaaga halkaa joogto
walaalaha
ku celi magaca afkaaga warqaad cabdirasaaq halo waan ka xumahay daawadahaasi ama dhegeystahaasi nama uusan haleelin oo qabka ama xagga maqalka ayaa ka heli jiran qof kale ay ku xiga halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
جيت ويوبي محمود وجوي دقمة بوند إلى gobolka بنادر ayaa ayub kusoo dhow kusoo dhow barnaamijka kulanka sidoodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa ومعرفون تعالي وزيرك نوما العلمية وزيرك وحا ويدينا سؤال إدمان هذا وزارة dhalinyarada sportska ku-xigeenka wasiirkiisa waxa uu soo saaray in shaqadii ay haysay wasaaradda arrimaha gudaha ay la wareegeen hay-ado gaar ah marka waxaan garan waayey wasaaradda dhalinyarada sportska ee qaran iyo hay-ado private ah oo wadanka ka howlgala waxyaabaha isaga xiran inuu ii bayaaniyo waa mida koowaad
mhm midda labaad waxa ay tahay wasaaradda dhalinyarada sportska sideedaba wasaaradaha iyo shaqooyinka dowlada aada ayaan u eegaa waxa ay ku milantay wasaaradda dhalinyarada sportska siyaasadii arrimaha gudaha ama siyaasadii guud ee ee dowladda marka ma isdhihi kartaa mudan wasiir wasaaraddaas waxa ay gabtay hooshii ay ugu haysay dhalinyarada soomaaliyeed ee jooga gobolka owdal ilaa iyo magaalada kismaayo inta udhexeysa
waaana maasanta ayub wasiirka oo ku jawaabi doonaa qof kale oo saddexaad ayaan raacinaya mudan wasiir halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto cabdiqani waxaad naga soo wacaysaa jubbaland soo dhawow kusoo dhawow kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
qaranka iyo wasiirka meesha fadhiya waan salaamay mhm
الآن كبعد يوم توزيع على يعني حل قصصية وأفكار وما سوى لك في الوقت قصير.
mhm لأن يوم سوماليات وحى الشرطي إلينا يا مسادوس وإلينا وأميرة وحى أميرة سوري معمولة إلينا يا وأميرة مركز واحد تهريمي ولا تيرانا نبيان بس لا شوف عن شيء هذا أسبوع رجليش مشاريع رجال مشاريع مركز وزير كان أتجاه مسؤوليتنا هذه إسبوع سكرنا كبير سوماليات wasiirka ma diyaariyo qorsho dhalinyarada laga samata bixin kara dhibaatooyinkaas iyo tahriibka midda kale anigu ma qabo tahriibka in maaragtaane in maaragtaane oo ay macnaha sabab u tahay tahriibka in baasaboor wax noocaas oo kale laakiin haddii cunugii sugaal ku rur yahay oo waa meel wadaaro uu ka shaqeeyo ama warshad uu ka shaqeeyo dee dalka waagi hore wuxuu lahaan jiray warshado fara badan uu lahaan jiray hadda hal mushruuc oo shaqeeyo ma lahan marka in ay iska joogaan oo asagay ku rooyahay dhabanadu iska haystaan waxaa marka ay ka doorbidaan inay tahriibaan anigu saas aan umaleynaya inay ka waaya waaya cabdiqani waa mahadsan tahay midda dambara'yi ay ahayd oo dabcan aad nala wadaagtay midda ku saabsaneed dhalinyaradii aragtidaada aad u aragto waxaa keenaya inay wadanka ka tagaan midda kalena laakiin su-aal ay ahayd oo ku saabsan qorshaha dhalinyarada ee wasaaradda u dejisay si dhibaatooyinka looga saaro mudan wasiirada si kool ugu jawaabto cali iyo ayuub iyo cabdiqani
jeeta mahadsantaha horta walaalkeen cali wuxuu ka hadlay baasaboorada ajinabiga waxay saameyn ku leeyihiin dowladda dabcan horta basaboor si gaara waxba dawladda saameyn uguma leh saameyntuna wax qofka ku xidha qof walba dawladda wixii uu la qabanhaya isaga saameyntiisu isaga gaarta way jiraan dadka qaar basaboora ajnabiya wata mujtamac waxaan nahay dhibaata ku dhacday waan qaxnay adduunyadan tagnay dad basaboorray qaateen meelihii ay tegeen siyaabo kala duwan dalal kala duwan adduunya kala duwan basabooradaasi marka saameyn kaleeto oo ama ahmiyad gaarahoo la siinayo amaba shaksiyad lagu dooranaya kuma le dawladda dhexdeeda waayo hadday dawladda dhexdeeda ku lahaan lahaayeen madaxda inta ugu badani ma haystaan basabooradaas ee ajinabiga saameynta basaboorku ajinabiga nagu leeyahy keli waxay tahay hanqaltaagga uu dhalinyarada ku rido inay dhalinyaradeennu ay tidhaahdaan kulligood basaboor ajinabiga qaata caqabado yar yara kala kulmeen ama caqabado badana kala kulmeen xilliga ay socdaalada ku jiraan meelo badan adduunyada kamid inay transit ku noqdaan iyagoo waktiyo dheer ku qaata marka wuu kuleeyahay saameyn basaboorkaasi dadkeena oo dhan safarada guud laakiin gudaheena kuma le saameyn in dadka lakala doorta way waxaan ogahay safarada aan aadno o dhan waxaana raacaa dhalinyaro wadata basaboorada gudaha anigu basaboor gudahan wata weligay basaboor wadan kale ma qaadanin saa darteed marka safaradeenana wax saameyn kuma yeesho waayo safaradaan aadnaayey waa safaro uun sifo sharci aan ku baxno oo meelo munaasab aan ku aadno saa darteed marka basaboorka dhibaatadu nagu haya keli waxa weeyaan midda socdaalada adduunka aan ku marayna waktiyo badan laga yaabo dadkeenu inay taraasid ku qaataan su-aalo badan inay la kulmaan intaas ayaan ka aaminsanahay saa cali iyo hanqaltaagga uu nagaga riday dhalinyarado inta badan dhalinyarada aan iminka arkayo inay qaadan hayaan wakti aan ku habboonayn ayub wuxuu yihi waxaan maqlay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda odhahaya shaqada waxaa qaatay hay-adaha ajinabiya wax lamida dabcan horta wasaaradda shaqooyinkeeda iyo shaqooyinka hay-aduhu hayaan meelana de way iska saameyn hayaan waxaan ka wada shaqeynayo waa arrimihii bulshada laakin waxay leedahay istaraatiijiyado u degan wasaaraddu oo aan aaminsanahay cidina inayna shaqadeeda si kale u qaadanaynin laakiin waa laga yaabaa meelaha qaar inay inay iska taabtaan shaqooyinku waana wax dunida o dhan ka dhexeeya oo sida wax loo maamulayo waayo wadanka wixii laga qabanayo waxyaala badan anaga saameyn kula de annaga waxaan matalaynaa dadka iyo shacabka iyo aragtidooda dhulka iyo wixii laga sameynaya dadka soomaalida xaqulo iskale hay-adaha marka waxaa laga yaaba mararka qaar in waxyaalaas kale ka doodno laakiin inta badan ma jiro dadaan aan shaqadii ku wareejinay midda kaleeto uu leeyahay arrimihii gudahaad ku mashquulsheen ma fahmin dabcan waxaa arrimaha gudaha ka wada waxaan umalaynaa siyaasadda wuxuu leeyahay siyaasadii maana hawshii dhalinyarada markaad ka qaban lahaydeen siyaasadii guud ee dawladda ee wasaaradda ku mashquushay dabcan waxaan aaminsanahay inayna siyaasad guud oo kale lagu mashquula jirin siyaasadda naloo diro waxa wey inay wasaaradda qurxoonaato shaqa ka socota wasaaradda laakiin ma jiro shaqo kaleeto oo ay dawladda nagu ogtay siyaasadda la rabo in dawladda ay ka shaqeysaana waa siyaasadda horumarinta wasaaradda iyo dhalinyarada marka tii horumarinteeda ayaan ku jirnaa waxaan jeclaan lahaa in ayuub waxaan ka shaqeynayno xoogaa macluumaad waafiya ka helo waayo waxaa socda shuruuc badanoo aan horay u dhaqangelin waxaa socda shaqo abuur inaan la raadinayno dhalinyaro badan qorshooyin iyo istaraatiijiyado waxaan isbuucan dhagax dhigaynaa gurigii dhalinyarada qaranka oo dhismihiisana lagu darayo dhagaxdii kelyahan waxa waxaa mar dhow la qaban doonaa ciyaarihii gobolada maalmaha soo socda waxaa kaleeto oo suurtagala in la qabto maalmaha dhexdooda shuruuc waxaa jirta wadano badan oo adduunka aan kula soo heshiinay heshiisyo aan galay baa jira oo in la dhiso garoomada in dhalinyarada wax loo dhiso wax lala qabtaa kuwaas oo maalmahan laga soo ansixiyay dalalka aan heshiisyo la galnay dalkeenuna u ansixinhayo toddobaadkan dhexdiisa marka shaqooyinka noo yaalahay waa shaqooyin sidaas laakiin shaqooyin kaleeto ma jiraan baan isla midda walaalkay cabdiqani oo jubbaland joogo oo jubbaland joogo waan salaamaya iyo reer jubbaland dhammaanba muxuu ahaa waxaan annagu markaan dhaan dhalinyaraan ka hadlayna orta somaliya o dhan baan ka hadlayna soomaaliya o dhanna inaanu hal maalin wax la qaban suurtagal maa laakiin meel buu wax noo maraya meesha wax noo maraya waxay tahay aasaaski inaan soo dhiso wadan kasta oo dunida markaan la tacamulayno waxaan waxaana la weydiiyaa siyaasadda ad ka leedihin wax iyo qawaaniinta ay ku fadhido siyaasaddaas aasaaskaan ku jirnaa waa inaan sameynaa shuruucdii wadankeena culaysaadka ugu badana haystaa waxay tahay in hadda la sameynhayo sharciyo badan oo u baahan in wax laga bedelo in wax lagu soo kordhiyo in update loo sameeyo oo aada u tiro badan waa inaan hore u isticmaali jirin laakiin hadda aan isticmaalayn waayo annaga dawladdeenii dhexe militariga ahayd shuruuc badan waktiyadan qaarka ala jaan qaadi kara maynaan axlay kuwa qaarkood waaba iska lumay dokumentiyada qaar annagoo kaleeto siyaasadda dhalinyarada weligeed ba lama samayn ma jirin waan tegay wasaaradda cadaaladda weydiiyey sharciyada iyo waxyaalaha u yaala kuma jirin saa darteedna waxa ugu culayska badan ina haysto siyaasadda sport waan ka raadiyey malafaadkii meelihii sharciyada waayo wasaaradda cadaaladda ayaa marjicu ah wixii qawaaniin iyo laayaxaadkooda laga helay ma yaalaan dabcan marka waxaan isleeyahay wasaaradaha dastuurka iyo cadaaladii haddaynan oolin waa in la sameeyo iyada oo la tixgelinaya mar walba shuruucda kale ayaa loo dheelitira sharci marka iska soo saarma wakti iyo wuxuu kaaga baahan in base la siiyo marka waan ku guda jirnaa baan isleeyahay middan uu yidhi dhalinyarada baasaboorada maaha waxaa talo unbu unbay loo talo haleegaya maaragtay waa salaam cabdiraxmaan waay waa mahadsantahay wasiir Eh, waxaa rabaa inaan kuweydiiyo su-aal eh, markii xilkan aada la wareegtay wasaaradda dhalinyarada waxyaabaha aada dabcan soo bandhigtay inaad eh, aada raadinayso ama dhalinyarada aada u raadinayso waxaa ka mid ah in dhalinyarada ay helaan xaq ay uga qayb galaan siyaasadda maanta wadanku wuxuu wajahayaa marxalad isbedel siyaasadeed eh, doorashooyin baa nagu soo fool leh doorka dhalinyarada uga furani arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka muxuu yahay sideed waa mahadsan tahay walaal. Eh, horta midda ugu horeysa waxay tahay eh, maxay tahay horta doorashada aan gelaynahay doorasho xisbiba yacni doorashada ay dhalinyaradu saameynta boqol kiiba boqol ku yeelan kartahay waa markay tahay sanduuqa waa markay tahay qof iyo cod laakiin markii la yidhaahdo eh, doorashadu waxay noqon haysaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo madaxda sare bal farsamo ha keenaan waa dareemi kartaa wax farsamo ku yimid iyo sulx iyo isu tanaasul iyo isku tixgelin doorka lagu yeelan karo dadka ka qayb qaadan karaayo tirada yeelan karaan dhalinyaradu marka eh, hadda waxaa la sheegay in ilaa iyo konton xubnood ay ka qayb geli doonaan eh, doorashada waxaanu dadaal ugu jirnaa inaanu bal kontonkaa xubnood dowladduna dabcan way sheegtay dadkaas inay noqon doonaan eh, noocyada kala duwana bulshada noocyada kala duwana bulshada markii la yidhi waa gabdhaha culimada dhalinyarada dadka ka shaqeeya bulshada reerkiya siyaasiyiintii waxaas annaga marka waxaan rabnaa haddaan unahay bahdi dhalinyarada bal sidee baan ugu yeelan karnaa dowr muuqda maalmaha waxaa jira dood wadaagyo iyo dadweyne aan qabana kulamo aan la-aan ugu yeerna madaxda eh, dowladda iyo qaranka Eh, darad waxaa fadhiyey wasiirka arrimaha gudaha oo su-aale laga weydiinayay qorshayaashaas qaarkood waxaa rabnaa inaan weydiino sida ay suurtagal ku tahay kontonkaas soddon kamid in dhalinyaro noqoto because boqol kiiba toddobaatan markii la yidhahdo waa dhalinyaro xaq waxay u yeelanayaan soddon iyo in ka badan inay noqoto dhalinyaro ha noqoto gabdhiyo wiilal laakiin inay noqdaan eh, tiro boqol kiiba soddona gabdhiyo wiilal isku jiro laakiin daada dhalinyarada inay noqdaan waxaan isleeyahay eh, taas marka markii sidaas loo ogaado dowrka ay dhalinyaradu qaadan karta waa dowrka xisbiyada siyaasadda furan ee sanduuqa markii codbixinta furanta ee sanduuq la tegayo dowr bay ku yeelan laakiin sidaynu hadda ku jirnaay waa farsamo gacmo gerjir hoos baa loo dhaqaa isusuulin iyo sulxi eh, sideebaa waxa gacanteena ku jiraay ukunta gacanteena ku jirtiyo quruuradan gacanta ku hayna aysan u jabin ilaa ay ka gaadhayso shamiito iyo eh, dhagax la isku adkeeyey marka marxaladda dhalinyarada ay hadda ku jiraan baahiyaa muuqda marka eh, wax walbana waa inuu la socdaa waaqica marka ani waxaan aaminsanahay inaan ka aragno waaqica inaynan suurtagal ahayn boqol kiiba boqol awoodda dhalinyarada inaanu helno laakiin aanu dadaal ugu jirno iyo inaanu dadka gelaya sulxiyada waa markii ugu horreysay ee soomaaliya meel looga hadlayo lagu xuso dhalinyarada madasha markii koobaad ee lagu soo daray ahayd dhalinyaradu inay qayb ku yeelato laakiin hore umayna dhacin heshiisyada inay qayb ka noqdaan annagana marna ma ogolaan hayno haddaan dhalinyarada eh, matalayno in dhalinyarada siiyo koonto dhalinyarada waa inay dadka iyagu koontada siiyaan waayo markaan anagu badana eh, minoritiga wax la siiyaa soo ma marka dhalinyaradu waa inay ogolaato odayaasha inay boqol kiiba soddon iyo helaan kabdhuusada ay helaan boqol kiiba eh, soddon kooda ay raadinaya waxaas waa inu dadka siinaa laakiin waa inay dhalinyaradu helaan dowr muuqda dowladdan hadda anigu eh, wasiirka u ahay dowladdeena soomaaliya in badan oo kamida waxay tixgelin siinayaan madaxda mark walbana waa u nugul yihiin uma arrimaha dhalinyarada aan soo qaado waawasir qof baa qadka ku jira waxaan jeclahay inaan fursad siino qofka qadka ku jira hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
وأسمعنا عن السلسلة ودني بدمنا على هذا وقوة كالجدود
haye soo dhowow waxaa kusoo dhow barnaamij kuna todobaadka ra'yi iyo su-aal waxaad nala waagaysaa
waxaan salaamaya cabdirasaaq baanseet adigoo barnaamijka daadihinaya wasiirkayga qaaliga ah maxamed cabdullah xasan nuuf iyo dhammaan qaaday wakiilada qaranka soomaaliya
soo dhowow maxaad nala wadaagaysaa ra'yi iyo su-aal
waxaan leeyahay horta dhalinyarada soomaaliyeed ayaga ayaga dadka ah dadkii dalkan usoo bixi lahay dadkii dalka ku dhismi lahay dadkii dalka horumarka gaarsiin lahay inaana tahriibaan ama idin jecleysi iyo meelaha oo ka fiirfiiriyaan maahan waa inay isku tashadaan waa inay ururada dhalinyarada ay midoobaan waa inay horumarka dalka ay ka shaqeeyaan waana inay dawladda waxla qaybsadaan waa inay dadkooda iyo dalkooda jeclaadaan waa inay dawlado shisheeye iyo dal walba istay oo dadkii lahaa ay dhisteen inaysan hanqal taagin waa inaysan bataabooro ajaanibada baasaboor ajnabigoda ay ka fiirin waa inay kan dalkooda qaataan qarashka dalkooda ku bixiyaan lacagta ay ku tahriibayaan waa lacag ay dukaan ku furan karaan waa lacag ay gaari ku furan karaan waa lacag ay kalluumaysi ku geli karaan waa inay dalkooda jeclaadaan wasiirkayga qaaligaan waxaa leeyahay wasiir dhalinyarada dhex gal buugaabi waa dhex gasho waa dhex jirtaan koodna howlaha qabatay laakiin waxaa leeyahay sii badi dadka la kaasho la dhex gal insha allah tacaala ilahayna waxa kula qabto waxaana leeyahay jamhuuriyadda soomaaliya ha noqoto midii cagada isku taagta horena u socota insha allah
waa mahadsan tahay waxaan jeclahay qofka kale ee qadka ku jira inaan fursad siiyo dhegeystaha ama daawadaha ah hallo asalaamu calaykum
aleykum salaam walaal magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa liakshiid ku celi magaca
liibaan liman soo dhow kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal waxaad nala wadaagaysaa
waan ku dhawahay adiga iyo ummadda dhalinyarada kula fadhiyo yahay mida kale su-aal baan qabaa hadda su-aashan qaranka soomaal fadlan fadlan liban waxaan dayaasayaa telefoonka nagala hadlayso in aad ka isticmaalaysa samaacadda banaanka ama speakerka dibadda telefoonka caadi ugu hadal si aan kuu maqalno codkaaga nadiif noogu soo gaaro
waayo waa maasintaa jeerteed aha
su-aashaan weydiinaya wasiirku waxay tahay madaxdaasi waxaa la qabtay shirkii dhalinyarada qaranka oo xarano lagu qabtay waan ogsoonahay in dhalinyarada warba joogta ah badankood maanta la siiyey oo dalinta gudaha ku nooleed in yaroo kamida la siiyey gudaha la ogolana xataa inay khudbada ka jeediyaan ama fikiro badan ay ka dhiibtaan taasi maxaa sababaa leedahay wasiirka
way aad aa umahadsan tahay liban wasiirku waa uu kaaga jawaabi doonaa insha allah wasiir qof kale ayaan raacinaya si asanba lagu jawaabto qofka kale ee qadka ku jira daawadaha ama dhegeystaha ah halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walan magacaaga halkaa joogto
وجاي واحد الله أمين أمين فرح محمد.
ku celi magaca
أمين فرح محمد.
amiin xageen la socaysaa مجال المركة مركة مركة عليه.
amiin soo dhow kusoo dhow barnaamij kulanka toddobaadka ra'yi su-aal waxaad nala wadaagaysaa waan ka xumahay daawadaha ama dhegeystaha inaga soo wacay magaalada marka uma aanay saamixin in uu ra'yi ama su-aal barnaamijka u dhiibto qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo daawadaha ama dhegeystaha ah si uu nala wadaago aragti ama su-aal hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatulla walaal magacaaga halkaa joogto
walaal waxaan joogaa gobolka shabeellaha ee magaal madaxiisa degmada jana jawhar magacaaga
waa axmed oo axmed tifowaaliyi wasiirka waa nin salaamaya shaqaalaha meesha jooga axmed waa kaa qaada kusoo dhowo kulanka toddobaadka ra'yi su-aal waxaad nala wadaagaysaa nimada lamid ayaa ahala su-aalaha qabaa oo ugu muhiimsan midda waa waxay ku socotaa si toos wasiirkii taabanaysa maxaa dhacay in ahmiyadda la siiyo in badan oo aragnay shirar lagu kulmay xalana iyo shirkii ugu dambeeyey maysan ka qayb galin dhalinyarada gobolada waxaa u badnaa jiyaad baa dadka allaha iyo dhalinyarada muqdisho sidaas daraadeed maxaa keenaad dhigi kartaa dhalinyaradan oo ka qayb geli waayeen shirka shirarkaas oo waayahay wasiirka su-aasha haddaa lasoo weydiin waanu ka jawaabi doonaa axmed waa maasan tahay su-aasha labaad su-aasha labaad soo daa wuxuu wasiirku wuxuu tilmaamiyey in isboortiga gobolada ay loo qaban doono laakiin magaalmada magaal hooyadii isboortiga ee ay ahayd ee jowhar gobolka shabeellaha ahayd miyaysan ku jirto maxaa keeni iyadan taasna waa wasiirka iyadan mid labaad uu wejinaayo yani waxaa ula jeedaa gobolada haddana qorsheynaya in lagu qabto waqtiga jowhar miyaanay ku jirin mi- shabeellaha dhexe miyaysan ku jirin waa taa waa maadsan tahay wasiirka uu kaga jawaab doonaa wasiirdaas si kooban ugu jawaabto waxaa soo wacday saddex qofood oo kala duwan waxaa ugu horeysay s- su-aal naga soo wacday cadaado waxay ahayd gubaabo liibaan baa ku xigay liibaan iyo axmed hal su-aal baad moodaa inay wadaagaan oo ku saabsan shirarkii ugu dambeeya wasaaradda qabatay iyo ka qaybgalka dhalinyarada ka yimid qurbaha iyo kuwa gudaha jooga
waa mahadsan tahay eh, walaashaan soomaaligeeda waa mahad conaynaa uun eh, dhiirigelinteedana waa qaadanaynaa saaxiibka liibaanna eh, sidoo kale isaga maasalaama liibaan wuxuu weydiiyey eh, shirweynihii dhalinyarada loo qabtay maxay tirada u badan u qaateen qurba joog dabcan waxaan aaminsanahay liibaan eh, wuu mahadsanyahay walaalkay waxaa laga yaabaa in macluumaadku ku yaraa eh, ama uusan eh, nasiib u helin inuu ka qayb qaato waan jeclahay inuu ka qayb qaato si wax badan u ogaado dabcan horta shirka waxaa noo casuunay wuxuu ahaa tiro boqol ruux oo aanu isin waa boqol ruux oo saameyn kara eh, ujeedada shirka waan ognahay inay boqolaal malaayiin soomaali wax saameyn karto laakiin eh, imkaaniyaadka iyo qorshihii aanu sameynay ayaa saas ahaa waxaan aaminsanahay inay qurba joogtii shirka ka qayb qaadatay haddii aan khaldanayn Eh, sida saxdaana ay tahay inay boqolkiiba labaatan ka yaraayeen way ahaayeen saddex iyo toban qof dadka qurbaha ka yimi oo mid waliba hal dal laga keenay En, tiradii intaas ka ka yarayd ee- ee intaas kasoo hadhayna oo aan dhihi karno boqolkiiba eh, muxuu ahaa sagaashan iyo waxay noqdeen dhalinyaradii gudaha joogtay kuwii gobolada joog inay ahaayeen oo aysan marnaba suurtagal ahayn intaan ka boodno dhalinyaradan inaanu dhalinyaro kala keeno kuwaasaaba ka jaanisku fiicnaa laakiin kuwii aan keena waxay ahaayeen inay arkaan dhalinyarada gudaha joogtahay sida ay saameynta uleeyihiin sida ay wax u barteen sida eh, wadanka shaqada ka socoto waayo meseedyada ay hadhow gudbin doonaan waxaa kamid a wadankani marxalad buu jooga markay ka qaxiyeen haddana marxalad buu jooga si aragti ay ula wadaagaan talabaad waxa ay la kulmaan iyagu ee culaysaada ee canshuuro ah ee qaxootinimo ah ee duruufo ah ee qofku inuu shaqaysan mayo qof deris iyo dad kaleeto oo ku kaalmaynayo ehelnimihii qaraaba inaysan jirin culaysaadka ka haysta nolosha adag ee ka jirta adduunka inay u sharxaan eh, dhalinyarada soomaaliyeed halkan wax ku bartay halkan shaqada ka helay marka horta eh, walaalkay liiban uu maataya waxaan rabaa inuu dib u daraaseeyo warseeyada waa uu ka helayaa tirada dadka iyo noocyaashooda dhammaan qurbaha inta nooga timi horta intaasay ahaayeen laakiin eh, barnaamijkaas waa noqleen eh, si loo buunbuuniyey axmed horta waan salaamaya redio har oo dhan iyo shacabka ku dhaqan shabeellada eh, dhexe oo dhan uuna mahadsan yahay inuu nagala qayb galo barnaamijkan jooga horta waxaan ka imid eh, shan maalmood ka hor aad baan usoo jeclaysa weligo biyo badan keenay iyo magaalada oo ay reereen fiican ka muuqato shirweynihii labada gobol lagu dhisayeyna uu meesha ka socdo Eh, horta aad baan eh, redio hore ugu hambaliyeyna Eh, ciyaaraha la qabanhayo qayb bay ka yihiin eh, jowhar maadaama aynan hadda maamul hayn laakiin si un bay uga qayb geli doonaan mana suurtagala inay boqolkiiba boqol la yidhaahdo jowhar Eh, waan ogahay sportiga dowrka ay ku lahaan jirtay eh, masaanicda wadanka dowrka ay ku lahaan jiray gobolkaasi wax soo saarka iyo kobcinta dhaqaalaha dalka dowrka uu kuleeyahay aad baan eh, uga dhargsanahay marka eh, xubin dhexalgalo la ilmaami karin weyaan eh, gobolka iyo magaalada jowhar iyo dadka jooga marka ciyaaraha waa la qaban doonaa dadkii lama kenin lagamana soo tegin marka eh, dowrkooda waa leeyihiin waana u mahad celinaya inu nagala qayb galay barnaamij waaya mudid waxaa inaan ku weydiiyo dabcan marka laga hadlayo kale qodobkii ugu horeeya ka hadlayno tahriib ku saabsanaa hadda waxaa dhacday arrin weyn kadib maxaa lahahdaa wasaaradda si looga fojignaado ama aysan udhicin dhalinyaro kale oo soomaaliyeed inay badaha inagaga dhintaan xagga wacyigelinta ama tahriibka tallaabooyin lagu yareynayo ay hadda ay qaadayso wasaaradda gacanta ay ku haysan jiraan dabcan iyo waad mahadsan tahay eh, Tahir. marka eh, way jiraan Eh, maalmahan inaad la socotiin kalamida waxaa jireen qaar kamid oo ka dhalinyarada inay noo keenaan aragtiyo ku aadan sidee baa tahriibka looga hortegi karaa waayo tahriibka waanu sheegnay siduu yahay sida looga hortegi karana waxaan rabnaa inay dadku uu ka yimaado dhalinyaro badan oo daraaso sameysaa jirta annagana wasaaradda aan joognaa qof walba oo dhalinyara iyo qof walba oo weyn oo fikrad ku haboon barnaamijkaas keenaysa ayaan ku tixgelinaa aragti marka waxay dhalinyaradu keeneen waxa ugu muhiimsan inuu tahay in la dareensiiyo dadka soomaaliyeed waxay haystaan in la dareensiiyo xoogooda in la dareensiiyo dhibaatada ay leedahay inay naftooda haligaan oo culimaduna sa uga hadashay waad aragtay qofka naftiisa haligaayo axaadiista iyo sida diinta uga hadashay marxaladaha uu mudanhayo nafsi halig rasmi ana wada qofka og in shalay doon goosatay ay badda ku haligantay dadkay ku baaba'een qaar oon ugu dhinteen jiidadka dadka waxaas iyagoo og oo weliba haysta imkaaniyaad ay rabaan inay dhulka ku maraan tahriibaya marka inaanu si la taaban karo uga uga hadalno waxaan uga hadli doonaa qaybta shaqa abuurka markaynu mawduuca gaadhno marka waxaan isleehay waana bilownay dowrkii dhalinyarada maraysaa dhow dowrkii waxay maraysaa golaha wasiirada oo in badan ka hadla hadda horeyna ka benedka laba jeer baa looga hadlay keliya shirkaas oo ay madaxdii dowladda o dhan ka wada hadleen waxaan gaadhsiinaynaa marxalad marka aan soo gaadhsiino cid walba inay u aragto qofka tahriibaha ah inuu yahay qofkaan noloshiisa iyo ta ehelkiisa midna waxba ugu filayn loo arka marka inuu yahay qofkaas qof mushkiladka waa dalka ma aha inuu isagu dhinto keliyata mithaal yar dhaqaalaha laga bixinayo wadanka annaga waxaanu dadaal ugu jirna in wadanka dhaqaale la soo geli laakiin dhaqaalaha intaa la eg qiyaas xisaaba qiyaaseedka u dambeysay la sameeyey waxay ahayd inay ku baxda lacag dhan toban kun oo dollar afar boqol oo qof oo min toban kun oo dollar intee in la eg bay dalkan xanuun gaadhsiin kartaa lacagta intaa la egli banaanka nooga baxda lacagtaasoo laga yaabay in laga sameeyey mooska iyo cambaha iyo muxuu ahaa yaanyada iyo masegada kasoo baxda wadanka in in laga dhoof marka wadanka ayaa waxay ku noqonayaan dadkaa tirada badan le baxayaay culays dhanka ascaarta culays dhanka qorshaha dhaqaale ee dalka inay dhaawac gaadhsiiyaan marka dagaal bay dadkaas ku hayaanba wadanka dagaal lamid ah dhalinyarada isku qarxinaysa bilicda magaalada meeshii ay marba ka muuqato iyo kuwan farqi badan uma dhex waayo kanba wadankiibuu rabsheynaya reerka haystay toban kun ee ku noolaan kara ilaa markuu midi kala tago reerkaasi maxay noqon doonaan inuu reerkaasi masawahooda hoosu dhaco
way arrinta ayaana ku saabsan shaqa abuurka oo kale hadda markaad eegto fursadaha shaqa ee dhalinyarada si loo ballaariyo ma jiraa qorshe aad ku maxaa la yihahdaa ku eegeysaan qaabka fursasiinta dhalinyarada ha noqoto wasaaradaha ama hay-adaha kale ee dalka ka shaqeeya
horta haddii aan la helin qorshe degan anaga shaqo abuur intaan keeno intaan telefon dirno ma dhahayno halka ha ka bilaabato laakiin waxaanu keenaynaa qorshaha lagu bilaabi karo dhaqaalaha dawladda xaguu ka yimaada dakliga shacabka kasoo xarooda sooma wadankeena waxwuu yaalaa kuma filo dawladda markii la fiiriyo kaabayaasha wax kasoo galaay waa dekadii erbor iyo wax lamida cashuurihii berigaan sidii la rabay loo qaadin maalgashiga caalamiga haban jirin amnigii oo dhagax dhig u noqon lahaa maalgashiga caalamiga ayaan mustawihiisii weli dhamaystirmin dawladdu marka inay shaqo abuurto marxalad ka sokeysaa jirta oo ah inay amnigana la sugo shaqada waxaa laga abuurayaana inuu noqdo maalgashi caalamiga in la helo maalgashiga caalamiga macnihiis wuxuu yahay mooskeena inuu qiimo yeesho beeraha la abuurto xoolaheena la dhoofiyo qiimo yeeshaan waayo iminka sida aynu u noolnahay waxaan haystaa dhibaato dagaalada iyo sukuurad la-aanta ay noo keentay dadkeena baadiyaha joogay markii la fiiriyo waa xoolo raacato ma aha xoolo dhaqato waxaa jira xoolo raacato iyo xoolo dhaqato xoolo raacatada waxa weyaan way iska daba socdaan biyahay geeyaan naqay geeyaan oon iyo haraad baa ku dhexlaayo iska dhex joogaan laakiin xoolo dhaqatada waxa weyaan kuwa caana koostada noo soo dhiiba intay xoolahooda calfiyeen oy meel ku xareeyeen oy meel dejiyeen neefkiiba ka samaynhayeen malaayiin litr adduunka bangiyaduna ay damaanada ku aaminayaan wax walbana lagu aaminay laakin adduunku inaan gaadhno meelaha ninka saddexda sacga wax lagu aaminay ee ka saddexda boqol heestee soomaaliya waxba lagu aaminay in horta laga baxo oo aan isu bedelno fikrad inaan la nimaadno aan isugu bedelayno xoola dhaqad oo xoolaheena aan munaafacadsano inaan isu bedelno beeraley ee aynaan noqonin beer qodod beer hadaad qodid un adigana suxuladan baa ku murxi roobkaan baad kuga sugi beertii waad qotay roobkiiba u imaan waay maxaad samay beer qodan baad laakiin haddaad qof tacab la noqoto oo aada mishiinadii haysato oo aada webigan isticmaalayso oo aada biyaha kula soo baxayso motor si fudud makiinadna si fudud kugu samaynaysa wax soo saarkaaguma kala go-ay marka wax soo saare inaad noqotay ayaadan noqonin wax qota in in in fikradeedii la keeno waxaana dhagax dheg u ah inaan amni helno waxaa sidoo kaleeta jira kaluumaysi kalluunka haddaan soo qaadano magaaladan imise qofaa kalluun cunto wax yaro nolosha lagu maaweeliyo kama hadlayo markaan rabno inaan dadka shaqo u abuurno oon dalka dhisno oon baahideena daboolno waa inaynu gaarsiinaa malaygeena inuu suuqiyada adduunka taga arigeena iyo geeleenu inay suuqyada adduunka iyagoo qiimalo caafimaad qaba oo xoolo adduunka ku taamayaan oo kambaniyada maalgashigaa la shamaynaya maalgashigu maha in shamika laga qodo keliyata wadankeena maalgashigu maha inaynu shidaal raadino maalgashigu maha inaanu daaqa inaynu awoodda korontada inaan ka samayno qoraxda oo keliyata maha waxaasoo noo dihin ayaa waxaa nagu filan saddexda meesiya kale ah xoolo dhaqashada iyo beeraha iyo muxuu ahaa kaluumaysiga masalan haddaan kusoo qaato wiilashii yaryar iminka tahriibay kiiba toban kun buu yidhi uu ku tahriibaalay tusaale ma usoo qaadanaa tobankii kun waxay qaban karaan tobankaa kun ayaa wuxuu ku samayn karaa nolosha reerkiisa oo dhan waayo toban kun wuxuu ku gadan karaa saddex kun wuxuu ku samaysan karaa bajaaj laashkan badda looga kaluumaystana wuxuu ku gadan karaa xawaali saddex kun iyo wax lamida shan jibaal shan darab oo beer wuxuu ku samaysan karaa wax kun dollar ka yar nolosha wuxuu ka abuuri karaa bayska ugu hooseeya xoolaha laga ganacsado magaalada looga ganacsado wuxuu ku bilaabi karaa xoolaha waayo waxaan ognahay inuu ari kon dollar ka yar ka joogo miyiga wuxuu ku samayn karaa laba kun iyo wax lamid tobanka kun wuxuu ku geli karaa saddex afar ganacsi oo kala duwan qofku markuu yahay qof himadiisu ay tahay wax soo saar himadiisu ay tahay hal abuurkiisa iyo hiigsigiisa uu yahay inuu wax kasbado laakiin hiigsigiisa uun ahayn inuu wadano islaameed ku galo tuugnimo u baasabor uga doonto waayo waa tuugnimo tahriibku maahan akhlaaqda kamid maaha inuu qofku adduunyada meeluna ka idan qaada guriga dadka waxaa la yidhi ku gala idan iyo inaad dadka salaantaan laakiin inaad ku gasho idan la-aan iyo inaad dadka ka dhundhuumato tahriib waa wax qofka damiirka leh waxgaradka indheer garadka way ka xishoodaan tahriibka mithaal waxaan usoo qaadan lahaa waddankeena soomaaliya adduunka haddii maalgashi uu ku sameeyo banaanka waxaa laga keena aad buu yaraanaya gudaha lagu samayn karaa
waxaan rabaa udir arrinta siyaasadda kalun haddii ugu laabto sanadkan labada kun lix iyo tobanka isbedelka dhacaya dhalinyaro badan baa waxay rajo ka qabeen inay saameyn ku yeeshaan idinkuna aad ku dhiirigelinayseen wasaarad ahaan hadda qaabka wax u socdaan markaad eegto ma la dhihi karaa sanadkan rajadii dhalinyarada ay ka qabeen kaalinta siyaasadda ay ku yeelan lahaayeen inay meesha ka baxayso maya nisaan aaminsan waxaan aaminsanahay inay kaalin aada u weyn ku yeelan karaan sabab baana jirta dawladda xukuumaddan anigu ku jiro wasiiro fara badan oo dhalinyaraa ku jiro baarlamaankana wasiiro fara badan oo dhalinyaraa ku jiro waxqabadka dhalinyarada waxay rajo u noqon karna annaga waxaan bays u noqon karnaa iyo tusaale in dhalinyaradu aynan khasaare keenin sidaas darteed waxay u badan tahay dad badan inay janis helaan waayo annagay nagu hiranayaan annaga ayaa u gacanhaatinayna annaga ayaa ka codsanaynaa waxgaradkeena ugaafyada iyo dadka sharafta leh soomaalida ee ku lugta leh ama gacanta siin karaayo dadka dhalinyarada ah in la keeno muxuaha saaxada siyaasadda si wadaniyadda faraha badan ay qabaan iyo xoogga faraha badan ee ku jira in looga baxo dhibaatada jirta sina dhalinyarada waxba kuma waayi karto waayo dadka lasoo xulaya odayaashu waxay ku xulayaan qofka mataalatigiisa qiimaha qofkaa lagu xulaya waxaan maqlaa suuqa in mararka qaar laga yihaahdo qofku dhaqaalo u baahan yahay imkaaniyaad u baahan yahay mara waxaas inuu maxba ka jirma sababta aniga xildhibaan baan ka ahay baarlamaanka federaalka oday baa isoo magacaaba wax imkaaniyaada oo iga baxay in laysoo magacaabayo maysan jirin waana ku beenaburann wallahi inaynan jirin lacag aan ku imid dawladda soo gelitaankeeda marka ama dhaqaale kaleetan ku laakin rajul shaaricu markuu hadlayo qofka suuqa jooga markuu hadlayo wuxuu u hadlayaa si aan aan aan ku habboonayn laakin qof walba kartidiisa mahmaa waxaa jirta nin walba ceelkaan jeceelkan waaya danta uu qofku leeyahay iyo dadnimada uu leeyahay ayuu ku imaan karaa kulaasta waaya waqti aad noo haya waxaan jeclahay hal su-aal oo ugu dambaysa xaggii inuu ku weydiiyo ku saabsan marka laga soo tago fursadaha dhalinyarada iyo tahriibka wasaaradan aada wasiirka ka tahay waa dhalinyarada iyo ciyaaraha tani intaad xilka qabateen ma moodaa wixii ciyaaraha ku saabsanaa weli awoodooda inuu gacanta ugu jiro xiriiradii kala duwanaa
walajis waa mahadsan tahay horta xiriirada gacanta ugu jira lama dhihi karo xiriirada wayba wadaan shaqada awoodooda inay ku jirtoba way tahay sababta awoodda loo bahan yahay waa xiriirada wasaaraddu waxay kala talisaa ama gacan ka siisaa iyo wixii suurtagal ah xiriirada horumarintooda iyo gacansiintooda iyo garoomada inay helaan iyo inay helaan meelo ku haboon ciyaaraha marka awooddu gacantoodana way ku jiri doontaa wayna sii shaqayn doonaan laakiin dawrkii dawladnimadana qayb bay ka noqon waayo waxaad ogtahay garoomada sida hadda jirta dawladda iskalo gacanta ku haysa ilaa iyo xadna waxaan ku dadaalayna inaanu annaga ahmiyadda ugu badani maaha inaanu xiriirada ahmiyadda noogu badan waa inaanu garoono samayno xiriiraduna ay keenaan dad tayeysan garoomada markaan dhamaystirnana dadka oo la tababaray oo ku haboon oo meel kasta ka imanayo waxaa culeys nagu hayo tayala-aan badan baa ka jirta dhanka sportka waxa keenayana waa duruufta iyo powerkii ay u baahnaayeen dhanka dawladda kalabeed oo aanan weli u dhamaystirin marka waxaan aaminsanahay kuwaas unbaan kobcin doonaa laakiin kooxo kaleeta ma ma ma dhalanaya waaya aada u mahadsantaha mudan wasiir waan kaga mahad celin waqtiga qaaliga aad noo qortay iyo sad barnaamijkan ala qayb gasho aad u ogolaatay in dadku ay wax kusoo weydiiyaan oad u jawaabto ama aada la hadasho barnaamijka kulanka duwaadka guud ahaan daawadayaal waa duwaadka marti inoogu ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya mudane axmed cabdullaahi xasan nuur inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka inta uu socday waxa uu ahaa kursado xagga t v-ga injineer fu-aad xudiin waxaa caawinaya cali cabduli iyo cabaas xaaji kaamirada cabdullaahi calas ayuu ahaa intaan barnaamijka lamid ah kusoo doono hadda ala duwaadka soo socda dhammaanteed oo isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo
dunidu wayna